barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan uu wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha januari waa labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada jabuuti oo aan wax ka weydiinay geela dhaqashadiisa iyo macluumaadka ay ka hayaan mayi midabku dee waxaa la idhahaa casaan cawl baa la idhahdaa casaan caddaan baa la idhahdaa casaan baa la idhahdaa mogta giila wax ugu yar uun waa madow madowga lama helo intiisa badan giila maha dee nuwarka waxaynu ku nidhaana dee mogta sida timaheenna oo kale u eg wuu yaryaha giila waa qolkii halaad ee mid aragtaba hal baad ka arkaysaa caddaankuna wuu yaryaha sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa isticmaalka dhallinyarada ee telefoonnada casriga ah oo kor u kacay maxaa sababay in dhallinyaradu ay xiiseeyaan waxaa loranaya de hebel waxaa sitaa waa la tilmaamayaaba ama hebel baa mool noocaasa sitaa magaalada waa lasu tilmaamaya qofka waxyaalaha lagu doorto ka mid shukaansigi waa lambar wan buu ka yahay in moobil qofku qurux badan sito oo qofka moobilkaasi uu qaadan karo dhinacii heesaha ayaan iyana ka marrayn
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida waxaa goordhow la filayaa in xarunta kongareska maraykanka ay ka bilaabato xafladda caleema saarka madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump oo noqonaya madaxweynihii shan iyo kontonaad ee dalka maraykanka uu yeesho xafladdan caleemasaarka oo ah tii siddeed iyo kontonaad ee lagu caleemasaaro madaxweyne maraykan ah ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan marti kala duwani madaxweyne trump ayaa xilka kala wareegi doona madaxweynaha dalka ee talada soo hayey siddeeddii sano ee ugu dambeeyey ee barack obama oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee madow ah ee xilka ka qabta dalkan maraykanka guud ahaan waxaa sare loo qaaday ammaanka caasimadda dalkan maraykanka ee washington waxaana saakeyto la xiray waddooyinka ka agdhow goobta caleemasaarku uu ka dhacayo boqolaal kun oo qof ayaa la filayaa in xafladda caleemasaarka saaka ay goobjoog ka ahaadaan hase ahaatee mudanayaal ka tirsan xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa iyagu diiday inay xafladdaasi soo xaadiraan ku dhowaad lixdan mudane oo ka kala tirsan senadka iyo kongareska ayaa ilaa iyo haatan shaaciyey inaanay xafladda caleemasaarka imaanaynin waxaana dadkaasi ka mid ah mudanaha madowga ah ee ku jira kongareska john lewis oo astaan u ah dhaqdhaqaaqa xorriyadda isagoo madaxweyne trump ku sheegay inaanu ahayn madaxweyne sharciyad haysta
wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan wixii warara ee ka soo kordha xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka ee donald trump oo noqonaya madaxweynihii shan iyo afartanaad waxaad kaga bogan doontaan idaacaddayada galabta idinka oo xataa si toosa uga daawan doona baraha isgaadhsiinta bulshada ibraahim haddaynu ku horeyno geela dhaqashadiis wuxuu caan ka dhex yahay bulshada soomaalida iyada oo dee sugaantaba aad ka dhex dheehan karto sida geela loo ammaanayo oo xataa mararka qaar la gaadhsiiyo in haweenka laftigooda marka quruxdooda la sheegayo kale geela lagu ammaano ama waxyaabo kale marka dhalinyaro ku nool dalka jabuuti ayaa wariyaha v o a sagal siciid faarax waxa ay weydiisay waxa ay ka yaqaaneen geela gaar ahaan socodkiisa iyo dhaqashadiisaba geelu de wax soomaalida ugu jecesho qofku hadduu geel leeyahay waa waxaantioo ka maqan ma jirto moogta haawan leseoo marka leseo waa haaniid bax laydhaa jiro garabkaa lugta ladhurita inta lugta la laabto markaasaa labada gacmood lagalaysa
haddii lagu weydiiyo hadda magaalada joogtaa geel inta badan ma aragno bal siduu u socdo ma qiyaas karisaa haa geelu wuxuu u socdaa marka socodkiisa lugta midigta hor qaadaa isweydaar badan u tallaabsada moogtahay markuu lugta midig ee hore tallaabsiiyo ta bidixdana u raaciyaa haddana lugta bidixda midig buu raac- hore u raacinaa ta bidixdana u tallaabsiiya moogta waxaad leedahay midigta hor qaadaa ah lugta midigtu hor qaadaya bidixdeeda eeg laba lugood oo isweydaara kolkiiba u tallaabsiinaya ah isdhaaf buu isku weydaariya magaca walaal walaal magacayga waxaa la yidhaha maxamed shariif maxmed
Een, dhaqankeenu waa geela bal geela iga war geelu waxaa dhaqankeenna waxyaabaha ugu sarreeya ayuu ka mid yahay lagu faano kolka geelnimaan lahayn wuxuu ka dhigan yahay dhaqankeenna inuuna ahayn nin maal laba laakiin ninkii geelle wuxuu ka dhigan yahay dadka ugu sarreeya ayuu ka dhaqanaan xisaabsan yahay soomaalidu waxay odhan jirtay awri waa geel waana gaadiid waana garab awr kolka awrku wuxuu ahaa waxyaabaha ugu horreeya geela Een, abwaankeennii weynaana waa kii lahaa Een, magaalada hargeysa ee berbere moodka waxa keena ee adari maarsayl ka dhigay muranku waa ceebe waa muruqadoon low ritiga micidu weynaatay marka buu adduunyada u yahay macallin oo geel nin waniba macnaha loo dhaqdu maanka ku haya muraadka ku toos sheekh cabdiway makeekiin gabayga wuxuu ku soo qaaday muhiimadda uu geel leeyahay markaa idinbacaasa gabay kale wuxuu ahaa abwe- isla abwaanka wuxuu lahaa idinbacaasa awrka dhashiya aarankay wadatay aakhire nimaan geel lahayn lama ammaanin asxaabihii hore way ku intifaaceen geelu manaafacaad badan baa leeyahay waxyaabihii diinta lagu fidiyo ka mid ahaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam baa fuuli jiray waxyaabihii diinta lagu fidiye loogu soo gargaaray geel uu ka mid buu ahaa kolka geelu mu- xataa diinta islaamka meel weyn buu ka taagan yahay hataa aayadda qur-aanka waylal ibili kayfa khuliqad waata ku jirta kolka aayadda qur-aankii kolka ilaahay wuxuu ku dhaartay geela iyo siduu u abuuray inuu dadku xataa eegaana ku tusaale qaataan geelu afarta lugood afartaba mid isku mar ma qaado midba mar buu qaadaa wayna kala dambaysiiyaa markaa waa isyar daba socdaan haddana way kala horey midigta hor qaada geelu Ee, markay noqoto guurka gabdhaha gabadha xiliyadii hore gabadhii geel laga bixiyo iyo gabadhii kale maxay kala duwanaayeen gabadhii geel laga bixiyey iyo gabadhii laga bixiyey waxyaabo kale wax isu dhow midna maahayn ceeb bayba ahaydba waxyaaba gabadha in wax kale laga bixiyo berigii hore geel baa laga bixin jiray geel aad u fara badan laakiin gabadha laga bixiyo waxaan geel ahayn waxay ka dhigan tahay dee dhaqanka way ku yar ceebaysnayd gabdhaha inay ka herliidata ama ka yar hoosaysa la moodi jiray berigii hore aad iyo aad baan u jecelahay waxyaabaan ugu jecelahay waxaa ka mid a ee noloshayda mar walba ku hamiyo inaan geelaygii dhaqdo oon maaragtay halkii aabbahay ka sii qaado oon maaragtay anigoo magaalada ku jiro oo iskoolkaygii dhiganayo oo meel xuquuqdaydii kale ee iskool ee lahaa ee wadaninimo leh inaan geelana lahaado waa waxaan ugu jeclahay nin walba waxaan ku waanin lahaa sida aan jecelahay inaadan dhaqankaagii midigta ku qabsatid een, adoo magaalo ku jiro oo wax kala wada geelaagii dhaqatid ood nidaamkaagii dhanna wadatid marka magaca walaal cumar cabdulaahi liibaan bal geela iga waran geela markan kaaga warramo heesihiisaan ku qaadaa meel rag ku xarbiyey oo xinjiritaal xayabololaay aarankaagiyo aar libaaxbaa markuu ay galo waraabo hurdiyo hadda kicin jiray geeluba ogaasay markuu ayda miranayo abeerkiisa naaxiyo markuu aarankuus waayo isaguba ma kala amuse wuu isu olola markuu soconayo se u socdaa bas leedahay wuxuu horqaada midigta aa waa aniga magacaygu waa farxiye muuse faahiye awood buu ilaahay siiyey waayo labayo toban bilood buu rimanaadaa geelu ayuu ilmaha uu ku sidaa markaasay haddana oroday durdurisaa aa xilmaa kugu dambaysa geel adiga anigu geel miyi miyina waanahay magaalana waanahay haa in geel waxaan leeyahay imika aniga geelay wuxuu gaaraya boqol iyo labaatan halaad buu gaaraya in ma- ha- aniga qudhayda haa magaalana waan joogaa reerka shan gabdhood gu- u dhalatahay madax buu dee soo hoyin jiray geela ayaa ku soo hoyin jirtay sidaasuu ahaa
magaalada markii la joogo ee ciyo tusaale ahaan haddii dhalinyarada la weydiiyo ama dadka magaalada ku dhasho biyiga tegin haddii la yidhahda geelu siduu u socdaa dad badan baan garanayn aduu ma xasuustaa tillaabadu hor qaada geelu asal baa sida militarigu geelu u socdaa waa hab militariya waayo xilliga la hoynayo xilliga la aroorinayo geelu wuxuu galaa fiiluu galaa moogta hawstaba galaa sida militarigu geelu u socdaa ninka garanaya garanaya geeliya lugtuu hor qaadaa bas leedahay hadiyo jeer midig buu qaadaa geelu haddaan mid kale kaaga sheekeeyo taariikh buu wax walba leeyahay iminka waa laba kun iyo toddobiyo tobanka Een, taariikh baa jirta ay dadkiina dhaq- een, dhaqanan leenahay soomaalida wax lama kala garto Een, waxaa la tiriyaa bilaha la tiriyaa hameenka ha- een, caawa sanadkii au nuuriska wareegayo nuuris baa la yidhahdaa nuuriska caawa ha wareegayo geela laga gartaa oo ragga geela la tegaa waxaana lagu gartaa een, hameenka wuxuu la eegaa qiblada ilaahay cilmigiisa qiblada ayuu eegaa gebigiisa oo dhanba Een, nirig yar oo naafdhalada oo bilaha hameen haminada ka mid a dhashay ayaa koonfur eega saasaa lagu gartaa inuu caaw ahaa sanad sanadkii ha uu dhaa- uu bishay markuu geelu dhinaca qiblada wada eego mar waxay ka dhigan tahay sanadkii baa kala wareegay sanadkii baa kala wareegay dhulka wuxuu noqonayaa deerimaad dhaqanka isagaa laga qaadan jiray tilmaana isaga ahaa in hadda markaan haddaan dadkeena soomaaliba dhehba dadkeena markaan geel iyo ka yara faanayo maxaa maxaa iskaga bedelay waxaa iska bedelay wax badan baa iska bedelay caafimaad dara horta iska bedeshay Een, caafimaad dara iska bedeshay oo caanihiisu caafimaad bay yihiin caanihiisaan cabaynaay caafimaad bay noogu filan yihiin wuxuu cunaa geelu geed in- inaku aan garanayn oo toon laydha cunaa laakiin waa geed ilaah unu ogyahay giilana waxaa hela hash midowba hesha in habeenka hasha cunta geedka waxaa laga uriyaa ka urinaysaa hasha soo cunta caawa ayaa leydha kugu keenaysaa urtiisa marka caanaha markii la cabi jiray cudur ma jirinba caafimaad baa faa'iida badan baa ayaa lahaan jirtay
midabada geela markay noqoto soomaalidu in badan bay ku gabaydaa waa lagu heesaa midabadooda maxaad ka xasuustaa mayi midabku dee waxaa la idhahaa in casaan cawl baa la idhahdaa in casaan cadaan baa la idhahdaa casaan baa la idhahdaa in mo- moogta geela waxa ugu yar uun waa madow madowga lama helo intiisa badan geela Ma- maha ma- dee nuwarka waxaynu ku nidhaana dee moogta sida timaheenoo kale u eg wuu yar yahay geela boqolkii halaad ee mid aragtaba hal baad ka arkaysaa cadaankuna wuu ku yar yahay casaan cawl baa geela ugu badan iyo casaan yaa ugu badan geela kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku nool dalka jabuuti oo sagal siciid faarax ay la kulantay
isticmaalka telefoonada casriga ah ayaa ku soo badanaya deegaanada soomaalida waxaadna arkaysaa dhallinyaro badan oo isugu faanaysa nuuca telefoonka ee ay sitaan haddaba wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa qaar ka mid a dhallinyarada laascaanood arrintaasi kala sheekaystay faarax cabdi maxamed wuxuu ka midka yahay dhallinyaradaas sida weyn u iibisa moobiladaasi iyo waxyaabaha ay ku doortaan ayuu inooga warrami doonaa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdikariin oo faarax cabdi maxamed ku nool gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood Een, waxaanu iibinaa moobilada noocyadooda kala duwan smarterfonka noocyada loo yaqaano ama een, shirkadaha kala duwanaadaan samsung galaxy een, noocyada iphone-ka noocyo badanoo noocaasa waanu iibinaa dhalinyaradu haatan way iibsataa moobilada noocyadooda kala duwan een, ay u badan yihiin shirkada galaxiga hawayga een, noocyadaasay gataan waxayna ku xiisayaan adeegyada maanta la maraya casriga ah sida facebooka ay ka isticmaalaan fiberka whatsappka ay ku xiiseeyaan barnaamijyada ay ku xiiseeyaan ay dheeryihiin noocyadii hore la isticmaali jiray mowladii hore mowlada casriga haddeer ee lagaga maarmi karo wax kasta kombyuutarka kale haddeer uu kugu culisayay laakiin kan wax macluumaad walba kugu jiraa aad ku diyaarsan kartid macluumaad walba buwaagtii kuu qaadaya b d f kii nooc walba ayuu noocaad ku shuban kartid buu ku wanaagsan yahay Een, sawirrada oo kale een, snapchabkii iyo facebookii een, waa lagu isticmaalayaa bal ka waran ninka dhallinyarada markuu doonaya inuu iibsado een, waxyaabaha uu ku kala doorto qiimahooda een, waxa uu ku jecel yahay inuu moobilkiisii hore uu ka guuro oo mid kale iibsado
marka hore markuu qof wada jiray mobil ama nooc hore ka duwan noocan uu gadanayo mobilkan uu doonayo uu gato wuxuu ku jecel yahay una ku gadanaya ama ama version mobilka mobil hadda soo baxay uu ka dambeeyey haddana mobilada hadda la socda ama beriga hore waxaan socon jiray mobil lagu soo bilaabay s baa lagu soo bilaabay s one s two s three s four s five hadda waa laga gudbay haddeer qof walba kii s two-ga watay wuxuu gadanayaa haddeer uu kasoo gudbaya three buu gadanayaa kii three-ga watay four buu gadanaya fourka markuu soo baxo kii three-ga watay wuxuu gadanaya four kii five-ka kii fourka watay five buu gadanaya markuu five-kii soo baxo haddeer waxaa la marayaa note baa la marayaa note three-ga note four-ka dadkaas haddeer mooladaas ay xiiseeyaan waanu iibin jirna laakiin waanu iibinaa hal six kii seven-ka waxaanu kaloo haynaa noocyo leeda j seven-ka j seven six noocyaas haddeer cusub dadku feershan ba inta badan moolada dhalinyarada ku gadataa ama mool moolku sawir wacan yahay ama mool moolu ka dambeeyey Een, een, magacaha Een, cabdilaahi cali ducaala la yidhahdaa bismillahi raxmaan raxiim iibsataa markaad rabto inaad moobil ka gadato een, oo aad doonayso inaad isticmaasho social media ama baraha bulshada een, bal ka war waxaad adigu shakhsiyan moobilka ku doorato inaad ku isticmaasho Een, bismillaahi raxmaan raxiim haddaan ka hadlo een, shakhsi ahaantayda een, marka aan mobil iibsanayo een, waxyaalo badan baan u eegaa een, isla markaana een, ah waxyaalaha ay markaa dhallinyaradu xiisayso oo kale een, waxyaalahan ku doorta waxaa ka mid a een, fershanka uu markaa yahay nooca uu markaa yahay ee hadda ugu dambeeya la isticmaalayey modelka oo sanadkii walba waxaa een, isbeddel baa yimaada een, sidoo kale waxaan ku isticmaala pictureka ama sawirkiisa muuqaalkiisa een, oo had- hadba kuu fiican yahay een, iyo waxyaalo fara badan een, helitaanka sidoo kale een, qalabka loo isticmaalayo sida safekii oo kale een, chargerkii oo kale een, maxaan kuu sheegaa een, protectionkii screenka la saarayo oo kale een, waxyaalaha kale aan ku doorto waxaa ka mid ah in shaygan la helayo een, uu leeyahay space fara badan oo uu ka mooba moolku ka ballaaran yahay waxyaalahaasaa ka mid ah dee kaba soo qaadeen dhalinyaradii waxaa la leeyahay wuxuu ka mid noqday moobilkii dhanka xaragada oo kale moobilkii wuxuu la jaan qaadayaa qofka xaragadiisii oo kale bal ka warantaa inuu sidaa isaga bedelo baalkeen ka xumaanin Een, waa jirtaa waayo dee xaragadii kamid mar mar haddaad ku dooranaysid moobil mobil ka dhisayn badan ka- ka dambeeyey ka qurux badan yahay wuu ka casri waxyaalaha lagu doortay ka mid taha waa waxyaalaha aad ku dooraysay waa- way ka mid tahay iyadana ugu horeysaba Een, shukaansiga ma soo gelaya moobilku inuu moobil wacan inuu ku sito oo kale een, haa wuu soo gelayaa waxaa la orayaa dee hebel waxaa sitaa waa la tilmaamayaaba ama hebel baa mool noocaasi sita magaalada waa lasu tilmaamaya qofka Een, waxyaalaha lagu doorto ka mid ah, shaqaansigu waa lambar wan buu ka yahay in mobil qofku qurux badan sito oo qofka mobilkaasi oo qaadan kara بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبدالرحمن يوسف عمر نيو wuxuu ku fiican yahay een, waxbaad ku baran karaysaa wax kasta waad ku akhriyaysaa wax kasta waad weydiinaysaa markaad meel wireless le aad la tagto een, si wanaagsan buu ku anfacaya wax walbaad ku baran karaysaa faa'iido labada dhinacba wuu yeelan karana haa labada dhinac buu leeyahay mar xag waad ku mashquulaysaa xagna si- dhanka wanaagsan baad uga faa'iidaysanaysaa waxba waad ku faa'iidaysanaysaa marka kaba soo qaad waxaad leedahay bugaagti baad ku kaysanaysaa dictionarygii baa ku jira een- een sawiradii een, hadda adigoo kale waxaad u isticmaashaan dee shirkad baa tihiin oo kale gaadiidkaad soo gadanaysaan moodalka bal iga sheekee haa niyo waad weydiinaysaa markaad u baahato ama gaari cusub aad aragto lasoo dhigay een, een, internetka ama facebooka waad weydiinaysaa isaa kuu sheegaya goglahaad weydiinaysaa macal waxaad weydiinaysaa qiimihiisa iyo xilliguu soo baxay iyo waxa la siinayo iyo markiiba halkaas aad ka ogaanaysaa waxaad u baahanta laakiin qofku waa inuu moobeel qurux badan sitaa ah moobeel tayo leh dad damid yar oo digada hadda sita muxuu ku anfacaya moobeel wanaagsan oo dee ku anfacayo oo aad wax walba dee ku ku kaydsan karayso maniyo dhallinyaradaaba jecelba dadka waaweyn maba maba xiiseeyaanba qofba qofkuu ka yar yahay kaga xariifsan moobilada een, isagaana ku weydiina ka odhanaya moobilka noocaasaa soo baxay adan ogeynba kaasina wuxuu ahaa waryaheena v o a ee laascanood cabdikariin olol oo la sheekaysanayey dhallinyaro isticmaalka telefoonada casriga aada u xiisaysa ibraahimow een, dhinacii wararka haddaynu intaas kaga nimaadno dhinacii heesaha maxaad inoo soo qaban lahayd nabaadiino heesta la yidhaahdo yaa ku luuqeeya waa fanaanka cawaal aadan
Maanta tahay maantana nal baad tahay ganuunka aragtida nasab qaaliyaa tahay qofna floo huraa tahay halkaad naaga dheer tahay halkaad naaga dheer tahay nasab qaaliyaa tahay qofna floo huraa tahay halkaad naaga dheer tahay adigu naaga dheer tahay cawaano aadan iyo heesta nabaadino haddaan intaas kaga nimaadno haatanna maxay noo xigay ibraahino dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh waa kan
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa noqotay kooxdii ugu qanisaneyd dunida sannadkii lasoo dhaafay sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay daabacday majallada deloit kooxda united ayaa waxa ay booskaasi ka saartay kooxda real madrid oo kooiy tobankii sano ee lasoo dhaafay ahayd kooxda ugu taajirsan dunida kadib markii sannadkii lasoo dhaafay ay samaysay lacag dhan lix boqol iyo siddeetan iyo sagaal milyan oo yuuro naadigan ka dhisan brimier liaga ayaa waxaay boqol milyan oo yuuro ku kordhisay lacagtii ay samaysay sannadkii labaatanka kooxood ee dunida ugu qanisan ee liiskan lagu sheega ayaa waxa ay sameeyeen lacag gaadhaysa toddobadhibicafar bilyan oo yuuro marka la isku geeyo kooxda united waxaa ku soo xigtay kooxda barcelona oo gashay kaalinta labaad islamarkaana samaysay sannadkii lasoo dhaafay lix boqol iyo labaatan milyan oo lacagta yuuraha ah waxaana kaalinta saddexaad u dhacday kooxda real madrid kooxda bayr munich ayaa afraad ku jirta kooxda manchester city ayaa shanaad gashay halka kooxda baris saint germain ee dalka faransiiskuna ay lix gashay arsenal ayaa toddoba gashay chelsea siddeed liverpool sagaal kooxda yuventus ayaa kaalinta tobanaad ku jirta dhinaca kale macalinka kooxda atletico madrid diego simeoni ayaa sheegay inaanu la yaabaynin wararka ciyaaryahan antony grisman la xiriirinaya in uu ku biirayo mid ka mid a kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda yurub warbixinno shalay soo baxay oo inta badan warbaahinta ingiriisku ay daabaceen ayaa lagu sheegay in ciyaaryahankani uu markaasi doonayo macalinka kooxda man united jose morinio waxaa la sheegay in wadaxaajoodyo hoose ay socdaan islamarkaana shanlabaatan jirkaasi uu kooxda united ku biri doono xil ciyaareedka soo socda haddii ay bixiso lacagta heshiis nasabkiisa oo dhan boqol milyan oo yuuro mar arrintaasi wax laga weydiiyana simoni waxa uu yidhi lama yaabani in kooxaha ugu wanaagsan dunida ay doonayaan ciyaaryahankan oo ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan waxaana uu sheegay inaanu marnaba ciyaaryahan ku qasbi doonin kooxda uu sii joogo haddii aanu doonaynin dhinaca kalena kooxda arsenal ayaa waxa ay kordhisay qandaraaska ciyaaryahanka kabtanka waa kooxdaasi beer mertesaker inkastoo ay jirto in ciyaaryahankaasi muddo uu ku maqnaa dhaawac kooxda arsenal ayaa waxa ay dooratay heshiis u oggolaanayay in sanad ay ku kordhiso ciyaaryahankaasi oo aana safan tan iyo bishii agosto ee sannadkii lasoo dhaafay dhinaca kale ciyaaryahan dimitri bayet oo ka tirsan kooxda westerham united ayaa waxa uu iska diiday in uu qaato toddobaadkiiba shan boqol oo gelin mushaar ah kadib markii kooxaha dalka shiinaha ay u soo bandhigeen in uu ku soo biiro waxaana uu door bidayaa inuu ku laabto kooxda maqse ee dalka faransiiska oo markii hore uu ciyaari jiray kooxda hebey china fortune la yidhaahdo iyo laba kooxood oo kale oo ka dhisan horyaalka china super league ayaa waxay la soo xidhiireen wakiilada ciyaaryahankani hase yeeshee waxa uu sheegay inaanu doonaynin in uu aado dalka shiinaha waxaa loo ballan qaaday in sannadkii mushaar ahaan loo siin doono milyan oo geniga britain ah kooxda hebey china fortune ayaa waxaa macallin u ah macallinkii hore ee kooxda manchester city manuel ballegrini xubintii cayaarahana waa naga intaas
wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha iyo axmed cali sheekh haddaynu intaas kaga nimaadno dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in galabta idaacadaheenna aad kaga bogan doontaan wararka ugu dambeeya ee xafladda cale masaarka madaxweynaha shan iyo afartanaad ee dalkan maraykanka donald trump taas oo idaacadda iyo baraha isgaadhsiinta ee v o a ay si toosa idinku soo tebin doonaan fadlan ha moogaanina inaad si toosa ula socotaan haatanna dhinacii heesa haddaan marka la jaleecno waa fanaanada hibanuura mid ka mid a heesaheeda ayaan idinsoo qabanayna
xidig yahow adoowa xerya sama ku nool ban dadyahow aloowa qaryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adoowa qaryasama ku noolban xidigyahow adoowa qaryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa
heestaas ay ku luqeynaysay fanaanada hibe maxamed hibe nuur ah ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna duurnimo waxaa wadajireedu kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey iyo ismaaciil xuseen farjar intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku